taariikhdii labaad cutubka toddobaad haddaba sulaymaan markuu tukashadiisii dhammeeyey dab baa samada ka yimid oo wada gubay qurbaankii la gubayey iyo allabaryadiiba oo gurigana waxaa ka buuxsantay ammaantii rabbiga oo wadaaddadiina ma ay geli karin gurigii rabbiga maxaa yeelay gurigii rabbiga waxaa ka buuxsantay ammaantii rabbiga oo reer binu israa'iil oo dhammuna way wada eegeen markii dabku samada ka yimid oo ammaantii rabbiguna ay guriga kor joogtay markaasay wada sujuudeen oo wejigooda dhulka salaxa ah saareen oo rabbigay caabudeen oo ku mahadnaqeen waxayna yidhaahdeen isagu wuu wanaagsan yahay waayo naxariistiisu weligeedba way raagtaa markaasay boqorkii iyo dadkii oo dhammuba allabari rabbiga hortiisa ku bixiyeen oo boqor sulaymaan wuxuu allabari ahaan u bixiyey laba iyo labaatan kun oo dibi iyo boqol iyo labaatan kun oo ido ah sidaasay boqorkii iyo dadkii kale oo dhammuba gooni uga dhigeen gurigii ilaah markaasaa wadaaddadii waxay u istaageen sidii shuqulkoodu kala ahaa kuwii reer laawina way istaageen iyagoo haysta alaabtii muusikada ee rabbiga taasoo uu boqor daa'uud u sameeyey in rabbiga lagu mahadnaqo markii daa'uud rabbiga ku ammaanay hawshooda waayo naxariistiisu weligeedba way raagtaa oo wadaaddadiina horteeday turumbooyin kaga dhawaajiyeen oo reer binu israa'iil oo dhammuna way wada istaageen oo weliba sulaymaan wuxuu quduus ka dhigay barxaddii ka horraysay guriga rabbiga dhexdeeda waayo halkaas wuxuu ku bixiyey qurbaannada la gubo iyo baruurtii qurbaannada nabaaddiinada maxaa yeelay meeshii allabariga oo naxaasta ahayd ee uu salaymaan sameeyey ma ay wada qaadi karin qurbaanka la gubo iyo qurbaanka hadhuudhka iyo baruurtaba oo wakhtigaas sulaymaan sidaasuu iiddii u sameeyey toddoba maalmood iyadoo ay la joogaan reer binu israa'iil oo dhammu kuwaasoo ahaa shir aad u weyn oo waxay ka yimaadeen meesha xamaad laga soo galo iyo ilaa durdurka masar oo maalintii siddeedaadna waxay sameeyeen shir quduus ah waayo iyagu meesha allabariga gooni ka dhigiddeedii waxay ku jireen toddoba maalmood toddoba maalmoodna waxay ku jireen iiddii oo bishii toddobaad maalinteedii saddex iyo labaatanaad ayuu dadkii u kala diray teendhooyinkoodii iyagoo faraxsan oo qalbiga kaga raynraynaya wanaaggii uu rabbigu u sameeyey daa'uud iyo sulaymaan iyo dadkiisii reer binu israa'iilba haddaba sulaymaan sidaasuu u dhammeeyey gurigii rabbiga iyo gurigii boqorkaba oo wax alla wixii galay sulaymaan qalbigiisa inuu u sameeyo gurigii rabbiga iyo isaga gurigiisiiba dhammaan wuu ku liibaanay oo rabbiga wuxuu salaymaan u muuqday goor habeennimo ah oo ku yidhi baryadaadii waan maqlay oo meeshana waan u doortay inay guri lagu allabaryo ii ahaato haddaba haddaan samada xidho oo roob laga waayo ama haddaan ayaxa ku amro inuu dalka cuno ama haddaan dadkayga balaayo ku soo dhex daayo haddii dadkayga oo ah kuwa magacayga lagu yeeray ay ishoosaysiiyaan oo ibaryaan oo wejigayga doondoonaan oo jidadkoodii xumaa ka soo noqdaan dee markaasaan samada ka maqli doonaa oo dembigoodana waan ka cafiyi doonaa oo dalkoodana waan bogsiin doonaa oo weliba indhahaygu way furmi doonaan oo dhegahayguna way maqli doonaan baryootanka meeshaan lagu baryootamo maxaa yeelay hadda waxaan gurigan u doortay oo quduus uga dhigay si magacayga weligiisba halkaas loogu daayo oo indhahayga iyo qalbigayguba halkaasay joogi doonaan weligood iyo weligoodba oo adiguna haddaad sidii aabbaha daa'uud oo kale hortayda ugu socotid si aad u yeeshid wax alla wixii aan kugu amray oo dhan oo aad u xejisid qaynuunnadayda iyo xukumadayda markaasaan dhisi doonaa carshiga boqortooyadaada sidaan axdi kula dhigtay aabbaha daa'uud markaan ku idhi lagaa waayi maayo nin reer binu israa'iil u taliya laakiinse haddaad iga leexataan oo aad ka tagtaan qaynuunnadayda iyo amarradayda aan idin hor dhigay oo aad intaad tagtaan ilaahyo kale u adeegtaan oo caabuddaan dee markaasaan xididadooda ka rujin doonaa dalkayga aan iyaga siiyey oo gurigan aan magacayga aawadiis quduus uga dhigayna hortaydaan ka tuuri doonaa oo waxaan isaga dadyowga oo dhan kaga dhex dhigi doonaa mahmaah iyo halqabsi oo gurigan aad u dheerna ku alle kii soo agmaraaba wuu la yaabi doonaa oo wuxuu odhan doonaa rabbigu muxuu sidan uga dhigay dalkan iyo gurigan oo waxaa lagu jawaabi doonaa waxay ka tageen rabbigii ahaa ilaaha awoowayaashood oo iyaga ka soo bixiyey dalkii masar oo waxay raaceen ilaahyo kale wayna caabudeen oo u adeegeen oo sidaas daraaddeed ayuu xumaantan oo dhan ugu soo dejiyey